wacdiyihii cutubka tobanaad diqsiyadii dhintay saliidda cadarsameeyaha way qudhmiyaan oo nacasnimadii yaruna saasoo kaley kan xigmadda loo sharfo u bi'isaa ninkii xigmad leh qalbigiisu xagga midigtuu u jeedaa laakiinse nacaska qalbigiisu xagga bidixduu u jeedaa oo weliba ka nacaska ahu markuu jidka marayo wuu aqli yaraadaa oo ku alle kii uu arkaba wuxuu u sheegaa inuu nacas yahay haddii taliyuhu kugu dhirfo meeshaada ha ka dhaqaaqin waayo qalbiqabowgu xumaanno waaweyn wuu qaboojiyaa waxaa jira wax shar ah oo aan qoraxda hoosteeda ku arkay waxaana weeye qalad taliyaha ka yimaada nacasnimadu waxay joogtaa meelo sarsare oo waaweyn oo taajiriintuna waxay fadhiyaan meel hoose waxaan arkay addoommo farda fuushan iyo amiiro sida addoommo oo kale lugaynayo kii god qodaa isagaa ku dhici doona oo ku alla kii dayr dumiyaana abeesaa qaniini doonta ku alla kii dhagaxyo rujiyaaba wuu ku dhaawacmi doonaa oo kii qoryo jejebiyaana isagaa khatar ku geli doona haddii birtu afbeesho oo aan la soofayn waa in xoog badan lagu sii kordhiyaa laakiinse xigmaddu faa'iido bay leedahay si loogu liibaano haddii abeeso wax qaniinto iyadoo aan la falfalin markaas kadib falfallowgu waxtar ma leh kii xigmad leh erayada afkiisu waa raxmad miidhan laakiinse bushimaha nacasku isaga qudhiisay baabbi'iyaan erayada afkiisa bilowgoodu waa nacasnimo oo dhammaadka hadalkiisuna waa waalli baas nacasku hadalkiisa wuu badiyaa waxa ahaan doona binu-aadmigu garan maayo oo waxa dabadiis dhici doona bal yaa u sheegi kara nacasyada hawshoodu midkood kastaba way daalisaa maxaa yeelay isagu xataa sida magaalada loo tago ma yaqaan dalkow adaa iska hoogay markii boqorkaagu ilmo yar yahay oo amiiradaaduna ay aroortii wax cunaan dalkow waad barakaysan tahay markii boqorkaagu nin gobeed yahay oo amiiradaaduna ay wakhti habboon wax u cunaan inay xoog ku yeeshaan ee aan ahayn inay saqraamaan caajisnimo badan saqafku waa ku dumaa oo shuqulla'aanta gacmahana guriga ku daroora diyaafadda waxaa loo dhigaa qosol aawadiis kamriguna naftuu u raaxeeyaa oo lacagtu wax kastaba way ka jawaabtaa boqorka ha ku caayin xataa fikirkaaga oo taajirkana ha ku caayin qolladdaada jiifka waayo shimbir hawada duusha ayaa codkaaga qaadi doonta oo wax baala leh ayaa xaalka sheegi doona